boqolaal dadweyne oo ku dhaqan deegaanka kunyobarow ee gobolka shabeellaha hoose ayaa xalay meel fagaaro ah ku daawaday taxanaha ay bilowday mu-asasada al-kataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee looga hadlayo guuldaradii xasan sheekh uu kala kulmay dagaaladii uu xasan sheekh ku qaaday mujaahidiinta al-shabaab muuqaalada dadka ay daawadeen ayaa muujinayay khasaaraha gaaray dowladda federaalka iyo ciidamadeeda oo noqday kuwa dhintay iyo kuwa in badan oo ka mid ah isaga cararay dalka idaacadda islaamiga ah ee al-furqaan ayaa codbaahiyaha la dhex qaaday dadweynihii usoo daawasho tegay isdaarka kuwaas oo dareenkooda kaga warbixinayaan
magacaygu waa shamuur cabdulaahi xasan oo loo yaqaan dhanan loo yaqaan bismillahi raxmaan raxiim horta filinkaas waxaa igaga baxay xasan ka guurtay labadii sano oo ku dhawaaqay xamlada ku dhawaaqay uuru ku soo afjarayaa su-aashu waxay tahay wax badan buu ku hadlay mar waa dhaartay oo wuxuu yihi macnaa xayd waxaan kusoo afjarayaa laba sano aan kusoo afjarayaa mar wuxuu yihi shabaab waa colombiya ka dhammaaday marka waxay jawaabtu tahay maanta yaa noqday kalluun biyaha ka dhammaada yaa noqday
bismi illahi araxmaan araxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamedin calaa aalihi wasaxbi wasalam ajmaciin amaa bacd magaaga awalan aadam macal uthmaan muuse abudujaana filinkan walfayl fiirsad maasha allah alkataa'ib xidil fadaay xidil ikatal jalis diyaariyta maasha allah mina xaqiiqada amudda amudda tusid sheeg mina itusi itaabsi waa laga dhaayo xasan garguurta warkii u sheegay uska gadoon marka ilaahay subxaana wa tacaala qowlka imaymna marka kam min fi'atin qaliilatin qalabat fi'atan kathiiratan biidnillah un ku elbahasan un dad ku badan un hadaa'an un un un mana marka faanya faanka ma iska bedelo mana ciidanka inaa is la burburi la dhameey maañ gurtu malaay oo ka haru maañaa haddii malaay ku gur malaaysauruushadha marka ilaahay subxaana wa tacaala wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa dheh ilaahay subxaana wa tacaala islaamkan mujaahidiinta ilahi subxana wa tacaala garabkiyo ah usa gargaaraa magacii waxaa layidhaha ma cabdulaahi waxaan u arkaa filinkan farxad weyn oo aad iyo aad u ballaaran ilaahay yaa ku mahadsan cadowga inay ilaahay ku jebiyey xasan garguurto ku kafiifay shabaab waa ka xoog badanah kalluun biyo ka dhammaaday way dhahay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maadaama asiga oo la jebiyey farxadeyda intaasay ku kooban tahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qaybta saddexaad ee taxanahani oo xalay soo baxday ayaa lagu soo bandhigayaa fashilkii ku yimid howlgalkii balaag leyshan iyo wejiga bixii uu xasan sheekh kala kulmay wejiga labaad ee duulaankiisa xalqada xigta ee taxanahani oo la baalamiyey ayaa looga jawaabi doonaa su-aalo muhiim ah oo ay ka mid ah waxa xasan sheekh taray bulshada soomaaliyeed ee dhibaatooyinka kala duwan la ildaran